bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban xeeralaalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in sharciga lala tiigsan doono maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga jilaabta xeelaha xeebaha dalka madaxweynaha maamulka madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland ayaa ku soo wajahan magaalada muqdisho iyagoo ka qaybgeli doona shirka wadatashiga hayaha doorashooyinka ee dalka sihayaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyli ayaa ka hadlay waxyaabaha horyaala arrimaha deen cafinta dalka madaxweynihii hore ee hindiya ayaa geeriyooday isagoo laga helay cudurka covid sagaaliyo toban
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii oo faahfaahsan xeraalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in sharciga lala tiigsan doono maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga jilaabta xeebaha dalka mukhtaar cabdicasiis timcadde ayaa warkan noo faahfaahin doona xeerilaalyaha guud ee qaranka soomaaliya doktor saleebaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in baaritaano ay ku hayaan maraakiib si sharci darraha maraakiib shisheeye oo si sharci darraha uga jilaabta xeebaha dalkeena soomaaliya waxaana uu sheegay in la horkeeni doono maxkamadaha ay qusayso sidoo kale waxa uu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono hay-ado kala duwan oo dawli ah iyo shirkado ku shaqaysta si sharci darraa
marka baaritaanadaas oo dhammi ay soo gabagaboobaan xafiiska xeeralyaha guud ee qaranku wuxuu horkeeni doonaa maxkamadaha awoodda u leh si loo maxkamadeeyo dadkaas looguna qaado qodobada uu sharcigu tilmaamay in lagu qaado xafiisku wuxuu sidoo kaleeta baaris iyo dabagal ku wadaa shirkado iyo maraakiib iyo shakhsiyaad ku howlan kaluumaysi kalluumaysiga sharci darrada ah ee badaha soomaaliya oo qeybtood xafiisya ay ku leeyihiin dibadda ayaga oo ku xihan shirkado ajnabi ah oo waddanka soomaaliya aan ka diiwaan gashanayn shatina ka haysanin wasaaradaha ay khuseyso xafiiskuna waxa uu qaadi doonaa tallaabooyinka ku habboon ee sharciga ah si eedaysanayaashaas loo horkeeno maxkamadaha awoodda u leh hadduu ilaah yidhaahdo
sidoo kale xeerilaalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in gacanta lagu hayo baadhis kiisas musuq maasuq ay ku lug leeyihiin wasaarado hay-ado kala duwan oo dowladeed safaarado soomaaliyeed shirkado ganacsi degmooyin ka tirsan gobolka banaadir xawaalado hay-ado iyo shirkado ku shaqaysta hab maaliyadeed oo aan shati ka haysan bangiga dhexe ee soomaaliya iyo kuwo kale oo aan bixin canshuurtii ku waajibtay
kiisaska baarista hadda ku socda xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuq maasuqa oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed safaarada soomaaliyeed shirkado ganacsi iyo mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay-ado hay-ado iyo shirkado u shaqaysta sidii hay-ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashanayn shatina ka haysanin bangiga dhexe ee soomaaliya iyo kuwo kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay
ugu dambeyn xiriirlaalyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin shaqaalaha howlwadeennada xafiisyada kala duwan ku amray in ay soo gaarsiiyaan ama ay gaarsiiyaan warbixinada dembiyada musuq maasuq iyo dembiyada kala duwan xafiiska xiriirlaalyaha guud ee qaranka iyo booliiska si loo waafajiyo habka ciqaabta soomaaliyeed
sihayaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa ka hadlay waxyaabaha horyaala arrimaha deen cafinta wasiir cabdiraxmaan ducaale beeli ayaa ka hadlay qaybta saddexaad ee arrimaha deen cafinta ee dalka
waa waddo la maro weeyaan waddadana cid waliba iskama mari karto leanna qof walba wuu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafo laga dhaafi maayo laakiin hab baa loo baahan yahay conditions baa loo baahan yahay shuruud in la fuliyaa loo baahan yahay shuruudaya waxaasoo dhan baa laysla garta wadanada qaar baa dhibaata ku dhici way iska bixin kari waayey dhibaatada hadda iyagu keensadaan oo financial management uu khariban yahay se looga dhaafaa way adag tahay adaa dembiga galay weeye laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karin waddan islaayey oo kale sidii keen oo kale eh, waddan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayey laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado wadanadu markay noocaasa kula noqdaan adduunkaa isku wada xidhana waxaa laleeyahay wadankaasi hadduu saas sii ahaado dad baa ku dhimanaya oo ku le-anaye wax lala qabto waa adduunkaa isku imani mara
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa kusoo wajahan magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga ee qaybaha kala duwan ee siyaasadda maxamed muuse tarsan ayaa warkan inoo faahfaahi doona madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa kusoo wajahan caasimada soomaaliya ee muqdisho siciid deni iyo axmed madoobe ayaa la kulmaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo si ay uga wada xaajoodaan doorasho wadar ogol ah oo ka qabsoonta soomaaliya subaxa saaka si ka duwan sidii hore ayaa loo sugayaa ammaanka magaalada muqdisho iyadoo laamiyada iyo jidadka halbowlaha ah ay gaaf wareegayaan ciidamada ammaanku garoonka diyaaradaha muqdisho aadan cabdulle ayaa la sugayaa inay soo caga dhigtaan laba diyaaradood oo kismaayo iyo garowe ka soo qaadaya madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland madaxweynayaasha kusoo foolka leh muqdisho ayaa horey uga baaqday shirkii dhuusamareeb saddex oo lagu jiheeyey nooca doorasho oo ay wada saxiixeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynayaasha maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa furay xarunta degmada warta nabadda oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey nuur siciid haliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
xarunta degmada warta nabadda oo uu maamulka gobolka banaadir ku sameeyey dib u dhis iyo dib u habeen ballaaran ayaa waxaa xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish xaruntani ayaa sanadkii hore afariyo tobankii mey ee sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka waxaa isku qarxiyey ruux naftihaliga ah oo ka tirsanaa kooxda argixisada al-shabaab xilli uu maamulka degmada warta nabadda ay u qidmeynayeen qoysas danyar ah oo loo qeybinayay raashiin ay ku maareeyaan noloshooda xarig jar kadib ayaa munaasabad kooban lagu qabtay xarunta degmada halkaasi oo lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka turjumaysay qiimaha ay leedahay wadaniyadda iyo in bulshada ay ku midoobaan horumarinta nabadda gudoomiyaha degmada warta nabadda seene maxamuud warsame xaabsi ayaa ka hadashay marxaladihii ay soo martay xarunta degmada
kusoo dhowaada mar kale iyo xaruntii degmada warta nabadda oo aad aragtaan inay dib u howlgalaysa xaruntii dhibaatadu ay ka dhacday sanad ka hor sanadii ka ama kii dhibka uu ka dhacay eed aragtaan xoghaye cali aadan warsame oo noo xiriirinayay in maanta dhan waxaa la dhahaya zaynab laakiin waxaad aragtaan dad badan baa fadhiya oo halkan wax ku noqday maantayna taagan shaqaynaya uu ka mid yahay walaalka ee xogayaha degmada warta nabadda cali aadan oo aragtaan dhaawac ka soo gaaray kadib inuu asagana maanta halkan taagan yahay shaqadiisiina ku jiro waxaa halkan fadhiya sidoo kale hooyooyin dhallinyaro dhammaantood wax ka soo gaaray ama ehelaadkoodii wax ka soo gaaray wax farxad weyn bay inoo tahay in mudane guddoomiye annaga oo jismiyan burburna soo gaaray hantidii qaranku halkan lahaa dhib uu soo gaaray markii aad timaaday dhammaantood inaad naga wada dhayday mudane guddoomiye waan kaaga mahad celinaynaa waad aragtaa meeshii shalay quruxdii aan lahayn ma lihin waa kasii qurux badan nahay degmaduna waad aragtaa degmaduna waad aragtaa burburkii burburkii intuusan gaarin maantay kasii qurux badan tahay qalabka yaalaa uu kasii qaalisan yahay kuwii hore u yaalay dhismuhu uu ka qaalisan yahay dhammaantoodna waxa qabtay ma ahan dad doonar ah waa maamulka gobolka banaadir oo guddoomiye cumar uu qaatay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii goobta ka hadlay sidaan u sheegay markaan zaynab iyo cali aragno waa saddex masalo oo intaba xanuun iyo murugo inoo lahayd maalmihii tegay laakiin caawa inooga duwan ayagoo inoo caafimaad qaba degmadeenoo qurux badan oo inoo dhisantay intaasba waxay ku timid iskaashiga iyo isgarab taagga maamulka gobolka banaadir uu shacabkiisa uu la garab taagan yahay mudana guddoomiye waa kaaga mahadcelinayaa
xildhibaan mune cumar xasan oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay ku ammaantay guddoomiyaha degmada warta nabadda seena maxamuud warsame xaabse sida ay dadaalka muuqda u gelisay dib u hirgelinta xarunta degmada warta nabadda
waxaad arkaysaan gacan inay gabari ku hayso markaad soo wada marteen sida laxejcelada iyo rajadu ku jirto ee ay u dhistay habeen iyo maalin ay u dhex taagnayd intay dhismuhu socday maalin qurana aanay ka nasanin mararka qaar anu markaan imaadaan kuraa ninkaysayna magaaladaynu tegayna halkan baa qabiya halkan baa qabiya halkan baa shamiito lagu dhejinaya marmar waxaa la qaataa jawga waa la bedelaayo bal shaqada waa laga dhex baxaa laakiin may ahay waa gabadh adag baan leeyahay waad mahadsan tahay walaalkay guddoomiyaha gobolkana waxaan leeyahay degmadan quruxdeeda magacaaga u noqonaysa insha allah iyo sida quruxda badan ee qaaliga ee loo dhisay qalabka quruxda badan ee la sameeyey ee la dhisay iyagana garabkayga haddaana taagnayn ama garabka saynabaana taagnayn may suuro gasheen aad baan kaaga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar firish waxa uu ka hadlay dadaalka kala duwan oo ay dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ku bixinayaan horumarinta iyo dibudhiska dalka isagoo dhan kale ugu baaqay bulshada ku nool magaalada muqdisho in ay dardargeliyaan bixinta canshuuraha si loo xoojiyo horumarinta adeegyada asaasiga ee bulshada
waxaad ogtihiin dowladda federaalka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaamiyo muddadii ay jirtay in lagu guulaystay waxyaabo badan oo aan la gaari lahayn haddii uusan hoggaamin lahayn madaxweynuhu waxyaabahaas waxaa ka mid ah tiyaatarkii qaranka oo doorka uu bulshada ugu jiro aad wada ogsoon tihiin waxaa ka mid ah madxafka iyo maktabadda waxaa ka mid ah stadiyamka muqdisho oo oo intooda badan ku yaalla warta nabadda waxaad ogtihiin waddooyinka isku xidha afgooy iyo xamar in dhismahooda uu socdo waddooyinka waddada isku xidhta jawhar iyo xamarna
maamulka gobolka hiiraan iyo kan beledweyne ayaa ka qayb galay furitaanka isbitaalka hiiraan oo lagu hirgelinayo oo laga hirgelinayo magaalada beledweyne maxamed nuur cali ayaa warkan ka soo diray beledweyne munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana xeragga looga jarayay isbitaalka takhasusiga hiiraan sbeshalisti hosbital ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne munaasabada daahfurka isbitaalka waxaa ka soo qaybgalay ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble maamulka degmada beledweyn maamulka dowladda hoose ee degmada beledweyn dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey furitaanka isbitaalka hiiraan sbeshalisti hosbital doctor cabdulaahi macalin maxamed xalane iyo doctor maxamed maxamuud cusmaan halkan inaan isbitaal aan ka furno waxa ay nagu dhalisay kadib markii aan aragnay baahida badan ee ka jirto gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo ah baahi caafimaad waxaa kaleeto oo isbitaalku qaban doonaa oo u diyaariyey bulshada reer hiiraan insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo qodobo aad iyo aad muhiim u ah oo ugu horeeyo gaarigaan aad arkaysaan ee ambalaasta ah afar iyo labaatanka saac diyaar ayuu yahay anytime oo lasoo waco waqti kasta nambaraa ku qoran meel kasta iyo waqti kastaba diyaar uu yahay in uu ka saacido bulshada iree hiiraan marka dhakhaatiirta takhasuskaa waxay dhakhaatiirta kala dheeryihiin juhdigaas iyo waqtigaas ay geliyeen takhasuskana laguma sameeyo waddankeena laguma sameeyo waxaa lagu sameeyaa dibadaha markay ugu yaraato waqtiga ayaa la soo geliyey waxaan aada ugu maaragtay hambalyeynayaa dhakhaatiirta da-da yar ee gartay in ay waddankooda gaar ahaan gobolkooda ee magaalada ay u dhasheen ay u baahan tahay takhasuska ayna ka furaan isbitaalkii ugu horreeyey oo takhasusi ah gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka degmada beledweyn iyo maayirka degmada beledweyn ayaa u mahad celiyey dhakhaatiirtani aqoontooda gartay in ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne isbitaalkan kusoo siyaaday degmada beledweyne ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan waa mahadsantihiin haddii bulshada reer hiiraan ama degmada beledweyne aqoon ay kusoo siyaaday waxaa naga noo soo siyaado qaymale waayo boqolkiiba siddeetan reer beledweyne waxay isticmaalaan farmashiye ha ka fogaadaan farmashiya ha u yimaada dhaqaatarka saxda oo lacagtiisa ku bixiyay inuu dadkiisa saacido waxaa gaar ahaan dhallinyaradan iyo intii waxbarato caafimaadka baratay ugu hambalyeena inay soo ataageen inay gobolkooda yimaadeen degmadooda yimaadeen deegaankooda yimaadeen ayagoo heli kara lacag ka badan inay adduunka kale ka helaan ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble oo gabagabadii soo xiray munaasabadda ayaa dardaaran u jeediyey dhakhaatiirtani aan dhibaatooyin fara badan ah ka jiro marka laga hadlayo caafimaadka dhibaatadu maxay tahay waa dhibaatadu waxay tahay ninaan waxba aqoonin shahaado lahayna beledkan inta yimaado caafimaadaan ka shaqayna dhahayo meel furanayo taas dhibaatada ka imaanaysa waxaa laga rabaa maamulka shaqada lama wada laha ninka mas-uuliyadda maamulka ka bilaaw guddoomiye degmo duq magaalo ka bilaaw guddoomiye degmo ku-xiji borosaab ku-xiji nabad sugidda ku dar ayagaa laga rabaa inay kontaroolaan dadka beledkan isbitaalada barnaamijka ka furanaayo nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynihii hore hindiya ayaa geeriyooday isagoo laga helay fayraska corona madaxweynihii hore ee hindiya baranaab ayaa geeriyooday koob iyo labaatan maalmood kadib markii la xaqiijiyey inuu qaaday fayraska corona sideed iyo afartan jirkan isbitaalka la dhigay si looga qalo xinjir lagu arkay maskaxdiisa waxaana laga baaray oo laga helay cudurka safmarka ee covid sagaaliyo toban ka hor inta aanu madaxweyne ka noqon hindiya labadi kun iyo labaiyo tobankii ilaa labadi kun iyo toban iyo toddobadii ayaa masa baranaab waxa uu soo qabtay xilal kala duwan koob iyo kobtankii sane ee uu ku jiray siyaasadda dalkaasi hindiya warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaasha aanu jecelnahayo waa naga intaa